maaha ay ka dhacaya dalka yeman gaar ahaan magaalada sanca ama weerarada ay diyaaradaha kusoo qaadayaan macnaha ma aha wax caadi ah macnaha afar iyo labaatan saac diyaaradaha hawada iskada jiraan shalad iyo konton iyo kow diyaaradood askoo weerara magaalada sanca waxay soo weerareen amniga markasiga iyo kulliya shurda iyo jawaasaadka meelo badan oo macnaha dadka shacabka uu badan yahay gabdho shan oo soomaali oo shaqa tagayay meeshaas way ku geeriyoodeen laba waa la aqoonsaday oo bitaaqadahoodiaa laga helay saddexdii kalena waa la aqoonsan waayo ma garan waan gartay marka hablahaasi waa rasmi oo way dhinteen oo waad xaqiijin kartaa inay dhinteen hablahaas waa gabdho soomaaliyeed oo shaqa tagayay laba waa laga aqoonsaday bitaaqadoodii ale laakiin saddexdii kaleento lama aqoonsanin oo yani si macnaha aan caadi ahayn dhib u gaaray marka lamaba aqoonsan karin balse kuwa kaleento oo la socday aa la dareemay in ay yihiin macnaha gabdho soomaali marka goobta ay ku dhinteen waa halkey yani amina markasiga waxay u socdeen hadda way sii shaqa tagayeen gaarigii ay saarnaayeen maca iyagii yani way ku dhinteen markii meeshii aan tagnayna labadaas bitaaqadood oo gabdhahaasaan ka helnay balse macnaha waxaan dareennay gabdho kaleento oo soomaaliya inay gaariga saarnaayeen oo aan aragnay macnaha meydkoodi waan gartay dad kale oo maalmahan wax ku noqday oo soomaali ah ma dhaawac ama dhimasho ah wala dhaawaca waa hal iyo laba ma aha dhaawaca yani waa si aan caadi ahayn haddii ay noqon lahayd waxay toogkuraayaan oo dib usoo laabto iyo hadday noqon lahayd yani dad dariiqa maraayo meesha la duqeynaayo dariiqa maraayo yani dhaawaca ma aha hal iyo laba ma aha yani aada u fara badan yahay adigu maxaad tirisay ama adiga maxaa kusoo gaadhay maadaamaad tahay dee guddoomiyihii qaxootiga soomaalida ee ku sugan sanca wallahi dhaawaca dadkoo soo gaara maalin ilaahay keeno markauba dagaal dhaco mase ay diyaaradahaas ay yimaadaan laba saddex laba saddex afar yani oo dhaawaca oo macnaha fir oo soo galay qaar soo gudtay qaar macnaha ayaga dhan wada gudtay waa nolol keena yani maku sheegi karo makudhihi kara xataa shan iyo toban way ka badan yihiin makudhihi karo yani intaasay cadadooda dhintahay laakiin mar kasta waxaa ku sheegi kara in ay soo gaaraan dhaawac daraad ugu dambeysay laba wiil oo soomaali oo maqaayadis ku fadhistay ay kusoo dhaceen yani waxay tuuraayeen oo soo noqday aa ku dhacay ay ku dhaawacmeen ilaa hagga isbitaalka jiifaan lagama bixinna qaarkood shirki oo waxaa la dhahay qofkan aada u dhiig baxay lagama bixin kara hadda shirka ilaa intuu kuga baanto oo xooga qofkan soo dhiig celinaya lagama bixin kara maxaad ugu baaqi lahayd bal dadka ku dhegeysanaya maxaad fariin gaadhsiin lahayd hadaad tidhaahdid fariin gudbi wallahi waxaan ugu baaqi lahayd dadka dhegeysanaayo gaar ahaan dawladda soomaaliya way ujeedaa yani dhibaatooyinka dadka qaxootiga ah oo dhowrka sano joogay yeman soo gaarayo waxaan ka codsanahay sida ugu dhaqsiyaha badan aanay dooman usoo diraan ama siday maalindhawood ila soo xiriireen iomta iyo safaaradda ila soo xiriireen diyaaradihii oo kaleento ay ku qaadaan inkastay diyaarado qaadi karin balse ay dooman iyo maraakiib waaweyn ay usoo diraan dadkaanito meeshaan laga daadgureeyo sababtoo dawlad kasta way daadgureysatay dadka way ka baxsatay dawlad kasta oo ajnabi ahayd oo deganeed yeman ama qaxooti ku ahayd dadkeeda way ka baxsatay soomaaliya ku nool meeshaan wax kaleento oo joogo ama ku dhibaataysan ma jirto dadka soomaaliyeed dadka tujaarta ah dawladda soomaaliyeed waxaa ugu baaqaya inay dadkaasi dadka si degdeg a ugu soo gaaraan ay macnaha gargaar bini aadamnimo